I S T R O N G. And this is VOA One, the hit.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaco ah sagaaliyo labaatanka bisha juulaay sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo jamaal axmed cismaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah dhallinyaro gobolka mudug ka bilaabay abuurista dhir kala gedisan anaga maadaama ana dhalinyaro deegaanka kasoo jeeda waxna ku bartay geedaha anaga abuurna waxaa laga keenaa bangaladesh hindiya baan ka dalbanaa si dhalinyarada wadankaasi jooga ay nagu keenaan dhartaas noo keenaanna waxaan ku abuurnaa deegaanka u dambeeyey eldibraan kusoo abuurnay waa boqol iyo sideed oo kilomitirka alkacyo jirtaa waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro xaafadda islii ka wada wacyigelin ku saabsan arrimaha bulshada kaalmihii sugaanta ayaan barnaamijka ka marnayn daniyo xeel baan wadaa jacayl dir abaan hayaa duugiyo ubax baan sidaa dushadan saarayaa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida
koox senataro ka tirsan xisbiga jamhuuriga maraykanka ayaa ka digay suurgalnimada in dowladda shiinaha ay doorashada soo socotee maraykanka ay soo farageliso iyadoo adeegsanaysa aaladda ay bulshada ku xidhiirto ee tigtog oo ah shirkad laga leeyahay dalka shiinaha warqad talaadadii shalay ay u direen waaxda amniga gudaha maraykanka mudanayaasha kale ah marko rubio tom cardan iyo xildhibaano kale ayay ku sheegeen in tigtog ay faafreeb ku samaysay muuqaallo iyo sheekooyin lagu wadaagay bartaas kuwaas oo liddi ku ahaa dowladda shiinaha siday dowladda shiinaha ula dhaqanto dadka muslimiinta ee wiigriska tigtog waxda amniga gudaha iyo f b i-da midna kama hadal heeddaas ka soo jeertay mudanayaasha ka tirsan koongareeska maraykanka doorashada madaxtinimada maraykanka ayaa lagu wadaa inay dhacdo bisha nofembar ee sanadkan xogayaha cadaaladda maraykanka william barr ayaa talaadadii shalay hortagay guddahoosaadka cadaaladda aqalka wakiilada maraykanka isaga oo ka jawaabay eedo ay u soo jeediyeen dimuqraadiyiinta maamula aqalka wakiilada oo ay ka mid ahaayeen in uu hoggaashaan u noqday madaxweyne donald trump baar ayaa markii ugu horreysay tan iyo bishii februaayo ee sanadka labada kun sagaal iyo tobankii hortagay guddiga waxaana hadda su-aalihii talaadadii shalay la weydiiyey kuwoodii ugu badnaa ka mid ahaa qaabka ay waaxda cadaaladda u maaraysay ciidamada federaalka ee uu maamulka trump u diray gobolka oregon iyo magaaladan washington d c si ay u kala eryaan mudaharaadayaasha kasoo horjeeda midabta koorka ka jira maraykanka william barr ayaa iska fogeeya dhammaan eedaha loo soo jeediyey gaar ahaan in waaxdiisa ay ka shaqaynayso sidii uu trump mar labaad ugu guulaysan lahaa doorashada soo socota
dalka warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a nu gudagalno qodobada barnaamijka dhallinyarada maanta idinkugu hayno dhallinyaro u dhaqdhaqaaqda arrimaha deegaanka ayaa dhowaan deegaanka ceeldibir ee gobolka mudug ku abuuray ilaa iyo laba boqol iyo konton geed oo ay ugu talagaleen inay kaalin ka ciyaaraan bilicda deegaanka iyo yaraynta nabaadguurka dhirta warbixintan waxaa gaalkacyo ka soo diray cabdiwaaxid macalin isxaaq dhalinyaro isxil qaantay oo ku dhaqan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa deegaana ka fog degmada gaalkacyo ka bilaabay beerista dhir ay ugu talagaleen inay qayb ka noqoto bilicda deegaanada waxaana deegaanka ceeldibir oo gaalkacyo qiyaastii u jira boqol iyo siddeetan kilomitir dhowaan ay ka beereen laba boqol iyo konton geed oo nuucyo kala duwan leh axmed caydiruus cumar waa guddoomiyaha dhalinta isxil qaantay in ay dhirta ku beeraan deegaanka ceeldibir waxa uu v o a uga waramayaa muhiimadda ay u arkaan xilligan in ay dhir ku beeraan deegaano ka fog degmada gaalkacyo deegaamada meel dhul miyi oo bannaan maahan waa deegaamo waaweyn oo degmooyina oo oo u baahan oo sida gaalkacyo oo kale dhirta u baahan waye wadooyin fiyaalaha bay leeyihiin waanu ku soo beernay dadka inaanu tusno in dhirtu muhiimadda ay leedahay ay la harsan karo indhaha u roon tahay dhirta quruxdii deegaanka ay tahay baa tuseynay si ay kuwa deegaanmadooda xaalufinaya hadday qoryo tahay dhirta intay ku shubaan cusbo oo qoryo ka dhiganaya iyo kuwa gubahaya oo dhuxul ka samaysaa siday uga wacyigeliyaan oo ay uga hortagaan in dhirta quruxdeeda aan tusno iyo bilicdeeda iyo iyo anfaca ay leedahay inaan tusno muhiimadeenu waa intaas bay ahayd oo aan ugu soo beerayna deegaamada aan xoog u saarayna badana safiina daahir shira oo ka mid a dhalinta isxilqaantay ayaa iiga warantay halka ay uga yimaadaan geedaha ay beerayaan iyo noocyada ay yihiin
gobolka mudug ma aysan lahayn sidaa sheegta geedo fara badan oo ay dadku harsadaan geedo waxay iska ahaayeen iska yar inta badan oo meelo badan laga keenay annaga maadaamaan dhalinyaro deegaanka kasoo jeedaa waxna ku bartay geedaha anaga abuurna waxaa laga keenaa bangaladesh hindiya baan ka dalbanaa si dhalinyarada oo waddankaasi jooga ay nagu keenaan dhartaas noo keenaanna waxaan ku abuurnaa deegaano u jirta deegaanka u dambeeyey eldibraan kusoo abuurnay waa boqol iyo sideetan kilomitrka alkacyo jirtaa annaga gaarishada ku suganay annagaa qaadanay waxaan ku abuurnay ilaa iyo laba boqol iyo konton iyo sideed geed oo halkaasi eldibirkaga maxaa yidhahdaa aan ku abuurnay deegaankaasina wuxuu ahaa deegaan aan dhir lahayn sida wuxuu ka mid yahay bitaal oo kale maxaa yidhahdaa maxaa yidhahdaa bandiradle oo kale bardeqaali oo kale deegaanada waxay ka mid ahaayeen dhirtu ay ku yar yihiin gaalkacay waxaa rajaynayaa iyo deegaanada hoos yimaada inay noqdaan magaalo ay la tartanto magaalooyinka kale caalamka maadaama nahna dhalinyaro siiskooda isku xilqaamay qaybo ka mid a deegaanada gaalkacyo ka fog ayaa ah kuwa laga keena dhuxusha oo ah dhir la jaray hase ahaatee dhalinyarada ayaa dhirbeerista ka barbar wada wacyigelin loo samaynayo dadka deegaanka si ay u ilaaliyaan dhirta cabdiwaaxid oo haa dadku waa ku wacyigelina horaan kugu sheegay wacyigelin baa sameynaa dadka inay dhirta iska jaran inay dhirta ilaaliyaan dadka way ka wacyigelinaa inay dhirta ilaalsadaan inay xoolaha ka ilaalshadaan heer waxaa u sameynaa xitaa in maxaa layihahdaa silig aan ku abuurno silig islamarkaana aan ku rejino geedkaan ku abuurno sida geedka ee biyaha loogu shubo inay wacyigelin balaaran baan u sameynaa dadka inaysan geedaha iska jirin in maxaa layihahdaa aysan dhirta nabad guur ku sameynin inay bacaha ka ilaaliyaan haa dabcan waa ka wacyigelinaa badanaa inkastoo hadda aan rabno inaan sii xoojino wacyigelintaas hadda axmed ciidruus ayaa faahfaahin ka bixiyey faa'iidada ay dhirta u leedahay bulshada iyo deegaanka
faa'iidada dhirtu ay leedahay mid qarsoon maahanoo cilmi iyo iyo caqliba qof walbaa garan kara faa'iidada dhirtu ay leedahay caleenta geedku markii ay samayso protesesiska markii ay samayso waxa ay ku quudisaa geedka waxa ay ku quudisaa dadka xayawaanada cid walba caleentaas waxa ay samayso bay ku nooshahay dunida oo dhan haddii caleentaasi la dabar jaro oo waad garan kartaa ma jiraysa nolol hadday har noqoto nacfigeeda dhirtu way leedahay hadday noqoto bacadcelin deegaanka haddii la xaalufiyo bacadcelin baa imaanaysa oo bacadkii bacad baa imaanaysa oo waa laga yaabaa inay degmooyin magaalooyin waaweyn inay qarsoomaan bacad dartiis anfaacigii xoolihii baa cunaya wax saas inkastoo annagu aanna beerin wax hadda ay xoolaha cunaan oo ay harkii aan beerno dadkana aan ka wacyigelinno nabadguurka dhirta in la joojiyo
inkastoo dhalintu ay yihiin kuwo isu xilqaamay qabashada shaqo adag oo u baahan dhaqaala haddana waxa ay v o a u sheegayaan in dadka deegaanka iyo qurbajoog ka soo jeeda deegaanka ay ka heleen caawinaad taasina ay u suurto gelisay sii wadidda shaqooyinka ay bulshada u hayaan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo aad buu mahadsan yahay cabdiwaaxid markan dhinacii heesaha aynu jalleecno waxaan idiin soo qabanaynaa heestan
daniyo xeel baan wadaa jacayl dir abaan hayaa duubiyo ubax ban sidaa tushadan saaraya dan iyo xel baan wadaa jacayl dil abaan haya duug iyo ubax baan sidaa dushadan saaraya daryeel baan kula rabaa difaaca baan ku ahan daryeel baan kula rabaa difaaca baan ku ahan dabaylaha mayga celin mayga celin dabaylaha mayga mayga celin mayga celin dan iyo gur baan wadaa dulqaad iyo raaxa badan qiiq iyo darajan haya dushadan saaraya daniyo guur baan wadaa dulqaad iyo raaxa badan qiiq iyo darajan haya dushadan saaraya daryeel baan kula rabaa difaaca baan ku ahan daryeel baan kula rabaa difaaca baan ku ahan dabaylaha mayga celin mayga celin dabaylaha mayga mayga celin mayga celin
aan intaasi ku dhaafno heestaasi halka aad nagala socotaanna waa v o a dhallinyaro si iskood ah isu abaabulay oo dhowaan kasoo qalinjibiyey dugsiyada sare ee dalka kenya islamarkaana ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa halkaasi ka hirgeliyay xarun ay iyaga leeyihiin oo ay ku doonayaan inay uga qayb qaataan horumarinta adeegyada bulshada xaafadda islii dhallinyaradan ayaa isugu jira wiilal iyo gabdho waxyaabaha ay hadda wadaan waxaa ka mid ah wacyigelinta la dagaalanka faqriga iyo arrimo kale khadar xareed ayaa nairobi ku waraystay cayisho siciid oo ah guddoomiyaha dhallinyaradaasi magacaygu waa caaisha saciid waxaa ahay chairpersonka organizationka waxaa lagu magaca magaciisa waxaa waay valley of welfare ee ugu koowaadka waxaa valley of welfare waxaa la suubiyay 2018ka markaasayto dhan waa iska yareen form four dhameena ee ka baxnay marka xoogo waxaa aragnay bulshada inaan wax u qabanaa 2018ka marka markaa suubinay xoogaha waa yareen toban ilaa iyo toban qof aa ku bilaawanay markaa ku bilaawanay alxamdulilaah xoogaho dhibaatooyin aan soo marmartay laakiin haddeertaan meeshaa joogno waa different waay kow horta hore markaa meetingsi wax markaa qabsan jirnay meel aa ku kulmno ma haysanin meel library oo sixka ku taalo aa ku kulmi jirnay alxamdulilah laakiin inta dadka imaanin konton shilin horaa loo soo qaadan jiray iyo iyo maxaa la dhahaa haddii haysan weyse kontonka shilin meetingka ma ka qaybgeli karin taas dhibaato ee nagu ahayd laakiin haddana qaarna wax marmar waxaa laga yaabaa inaa guriyaasha dadka inaa marmar ku kulmno marmar maqaayadana kulmno maqaayadana xoogo way nagu adkeed ilaan mataqaanaa lacagta ma haynin haddana alxamdulilah hadda meeshaa joogno ofiisa maxaa ladhahaa go-aansan inaa furno ofiiska la furaayona lacagtiisa iyo wax walba anakaas lacagtaas ku dardarsanay
marka maxaad qabataan caaisha
waxaa qabna horta hore ujeedooyinka ama objectiveska oo groupka saddex waaye kan koowaad waxaa waaye education sectorka waaye dhanka waxbarashada dhanka waxbarashada markaa la fiiriyo waxaa arkaysaa populationka isli qaaroo waxaa jiro si fiican u hadli karaan laakiin ma qori karaan qaarna waxaa jiro qori karin mana hadli karaan marka meeshaasna waxaa dhahan xoogaho classeska furno alxamdulilah classeska furno muddo labo bilan u qaad inaa furno haddeertaan dadka waxna barno waxaa waaye ugu yaraan afartan qof oo maamooyin iyo caruur isku jirta ah inta badanna maamooyin u badan yihiin xataa waxaa arkaysaa maamo oo siddeetan ilaa toddobaatan sano jirto oo weli maxalla waxna laga barato kan labaadna waxaa waaye poverty reduction poverty reduction markaa laga hadlayo waxaa waaye baahida iyo isliika yaraynta fakriga iyo baahida isliika jirta si fiican marka kaasna organisation ahaan waxaa aragnay inaa business iyo wax inaa establish garin oo furno so that maxaa lahaa maxaa lahaa aa caawino dadka bulshada isli kan saddexaad waxaa waa youth empowerment youth empowerment markaa laga hadlayo
dhiirigelinta dhalinyarada si fiican markaas waxaa waay waxaa arkaysaa dad oo iskuulka maybe dhameeyeen oo maybe qaarna iskuul dhiganin laakiin talent ay leeyihiin talent waxaa laga yaabaa inay aad tahay waxay droogareyn karaan waxaa laga yaabaa sidoo kale inay maxaa lahaa gabayina qori karaan aa laga yaabaa laakiin meela kusoo bandhigaan ma lahan marka waxaa siina fursadaaseeto oo maxaa lahaa marmar events waxbaa qabanaa alxamdulilah way naga soo qaybgalayaan marka
marka arrimahaas oo dhan aad ka shaqaysaan meeqa dhallinyaro ah ayaa tihiin oo isku yimid oo is abaabulay
ugu yaraan hadda afartan aan ahnay alxamdulilah yaa idin maalgeliya maalgeliya anaka naftirkeenle gudaheena le waaye qof maanta sponsoraas wax dhan ma qabno haddii wax loo baahdo fiiska wax looga baahdo mise haddii wax laisku dardari rabo anakala isku imaano anakana maxaa laalaa isku contribute marka waxaan rabaa inaan ogaado sidee idinka isugu dardartaan contributionkiina qof kasta meequ bixina maalinkii ama bishii si fiican lacagta bishii kirida camal marka loo imaado mise kirida classka markaa loo imaado lacag aad u badan waaye anaka youth ahaan markaan la fiiriyo qof ma jirto maanta dhahay kuna dhimis because lacagta inta badan ma lahaayo so waxaa subinaynaa haddaa kotshilda maanta gacanta kusoo gasho mise hadda boqolda kusoo gasho like waa dhiibaysaa at least boqolkaas maanta meel meel una nuxugu xiraysaa meeshaa markas isku dhidhiibaynaa then meeshaa contribute garaynana marka maxaa idinku kalifay inaad intaad is abaabushaan oo aad adeegii bulshada aad dhiirigelisaan ood ka shaqaysaan idinkoo dhallinyaro ah oo weliba aan awoodin maxaa ujeedadiina maxay tahay ujeedadeena aad iyo aad ay u badan tahay haddii fiirino waxawaaye populationka islii camal waaye waxaas dhehayna xoogahoo dadka ka saaciday waa dhanka waxbarashada dhanka talentka ahaan anaka naftirkeenna maadaama iskuul soo dhameyno dugsiga sare kasoo baxnay maxaa aragna xoogahoo intaa jaamacad sii dhiganayno at least dhanka inaad wax ka saacideyno maadaama jaamacad markaa la galaya waxaa la weydiinaya maxaa bulshadu qabatay at least bulshadu waxaa fiican inaa at least dhanka ka saacideysid dhanka waxbarashada tahay talentka tahay meeqa qeybood aad ka kooban tihiin saddexa qayban department saddexa u kala baxaynaa kan koowaad dacwo waaye dacwada markaa la fiiriyo danka diiniga waaye alxamdulilah waxaa nagu sareeya maanta ma dhihi karno waa sheekh ma dhihi karno waxaa waaye youth oo anaga camal leh waaye oo laakiin maasha allah diin si fiican u aqaano marka qofkaasito aad dacwo noo qabto saa maxaa lahaa saadan ku sheegayo waxa waaye marmar wuxuu suubiyaa cidaha iska boqboqdaa xaaladooda fiiriyaa dariska u fiiriyaa xaaladooda dhibaatada iska agaadaa inta badanna muxuu arkaa dadka oo dhibaato iska haystaan inuu arkaa alxamdulilah maxaa la si unoo jiro u saacideeya oo maxaa la ajriska hela kan labaad marka la fiiriyo maxaa waay dhanka oo social broadcasting social broadcasting maxaa waay dhanka mediaga waay like facebooka twitterka instagram waxaas dhan waay maxaa waay hadda kaas exampleka waxaa waay haddii maybe haddii event leenahay mise haddii leenahay qof haddii la duwo meel lagu soo bandhigay rabtaa meesha lagu soo bandhigay waa social mediaga kan saddexaad entertainmentku entertainment saarkiisa waxa waaye yani ha marka qofku waxaa laga yaabaa talentkasaa sheegay like dad oo gabay qori karaan dad waxaa jira xataa claan saari karaan aa jiro oo like mataqaana like at least waxay rabaan qof ee u samoog tahay marka sas dhexdeena training dhexdeena laiska qabsano taasi waxay ahayd caaisho saciid oo nairobi ugu warantay wariyaha v o eeda khadar maxamuud xareed
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom
haatanna kaalimihii heesaha aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabannay codadka safwaan halac iyo ayaana
Go on, Ivan, I think I could get heestaasi ee ugu dambaysay barnaamijkeennii duurnimo waxaa idinla socodsiinayaan ingoo jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur bukhaari dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo dhammaantii isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo